kurid markii ay burburtay dowladdii dhexe soomaaliya weliba inta badan galantay dowladda kabahay goobogii danta guuda sida dhismayaalka iyo kaabyaalka dhaqaalaha uon ku horayeen warshado iyo xarumo lakabarada jiray xirfado dalka baahnaayeen deegaanada gobolka shabeellada hoose weliba iyo ku mid ina goobo dowladdii hore ay ku hirgelidii xarumo danguuda sida xerada kacaanka xero maleysiya iyo jaamacadda beeraha oo dhammaantiyo ka yaalana deegaanka carbiska ee gobolka shabeellada hoose walina booqasho sida mas-uuliyiin ku tirsanaa maamulka gobolka shabeellada hoose kormeerka iyo weliba kasaabsanahay kuwarqabowka xarumo dowladda iyo sidii dib loo howlgeli lahay xarumo muhiimka ee bulshada walina galanta kahaye tan iyo wakhtigaasi odayaalka deegaanka iyadoona dhibaato shalgadisan iyo hallamarena walina iyo sheegan intii dowladda koonfur galbeed ay ku wareejiyi doonaan markii ambaa hataa kurid markii la sheegay intii shakhsiyaad ay wafadaayeen in si sharci dare iyo ka qaadana xeradan waxaan haynay muddo dhan soddon iyo lix sano amba soddon iyo siddeed sano amba afartan sano maxamed siyaad barre berigo baxay hadda ka dhexlaha layidha xere baliisiya layidhaha gacanta ku haynay anagoo ku hadlaya magaca guddiga deegaanka xaafadda la foole amba xaafadda taleex dadka degan magac afkooda anoo ku hadlaya waxaan adduunyada iyo dadka islaamka iyo muslimka oo dhan iyo wixii wax garta u caddaynaa xeradaas intaas soo sanaan haynay dhiban badanaan ka soo marnay waxyaalo badan oo dhibaataan ugu soo gaaray aqal guryaheda waa dhisan yihiin wixii dowladda siyaad barre uga tagta waa ku yaalliin intaas soo sanaan hayna lama bililqaysan lamana degino waa bannaan tahay dadaa hadda isku dayeen la leeyahay oo dan gaara wataa rabaa inay degaan mana ogolin waxaan u sheegaynaa caalamka iyo adduunyada iyo isteedka koonfur galbeed iyo inta dhulkan mas-uulka ka ahoo waddankan u talisa inaysan kusoo nagu soo gardarraysan annagu waxaan u haynaa maamul laysku raacsan yahay oo u dhasha soomaaliya iyo halkan ka tirsan xeradan u haynaa uma hayna shaksi gaara uma hayna dad danahagawata waxaan leenahay maamul koonfur galbeed layihaahaan hoos tagnaa xataa goof kaloo joometri lagu jiidaya nima mas-uuliyiin hadda aan magacaabaynin oo joometri rabtaa la sheegaayo waa ceeb waa ihaano walax la aqbalayana maaha walax ummaddaanu ay qaadan karta maaha walaxay hore u diidana waayo guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeellada hoose cabdulaahi cali maxamed habaas weyne iyo sheegay inta maamulka gobolka uu soo dadaalka biidoona reedan howlgeliyowka xarumoon islamarkaana iyadoo ogayna koonfur galbeedna lanqaado korna xarumoonga dhulkan ilaahay baa meeshan ku fidiyey deegaan ahaana dadka degan oo maanta haddii al yidhaahdo ku nasab sheegta idinka waa waxaana laydinka xukumaa isteedka koonfur galbeed badaa deegaankaa laga xukumaa maamulka oo aniga aan kamid ahoo guddoomiyaha ka mid yahay aana idinku matelay isteedka koonfur galbeed iyo rag ka sii sarreeya wasiira iyo waxsaasa waxaan rabnaa marka aad iyo aada u mahadsantihiin sida aada hadalka u siiqayseen oo u calool hadasheen waa ku mahadsantihiin meeshaan waxaa la yidhaahdaa ay ku magac leedahay xere maleesiya xere maleesiya isirkeeda gadaala markii loo raaco xerada guulwadayaasha waay waa xerada guulwadayaasha ma ahan xere militari ma ahan xere nabasugudeed ma ahan xere kaloo haddoo al yidhaahdo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed afarta ciidan ay leeyihiin ma ahan dhulka dadaa gacanta ku haayey degan jingada haddoo al maxamed siyaad barre ooga tegaa asaaran kama fuuli lahayn haddaanu rag ilaali lahayn ayagoo laga tixgelihaayo dadka deegaanka deganay intaan gacanta ku haayey ee haddoo al yidhaahdo jiingadahan iyo waxaan badbaadiyey iyo guryahan badbaadiyey ayagoo laga tixgelihaayo oo isteedka aan ogahay inuusan dadkan haddoo al yidhaahdo ku takrifalin oo ayagoo moog wuxuu rabo uusan samaynaynin haddana dadkaano waxay diyaar u yihiin inay isteedkooda ka dambeeyaan xerada ay gacanta ku haayeenna haddoo al talo walba oo isteedka keena ayagana mudnaantooda ay ka dhex muuqatay inay haddoo al yidhahdo xerada ku wareejiyaan